waxaa hadda khadka taleefonka si toosa ugu jiro xildhibaan ka tirsan baarlamanka galgaduud sare ee xildhibaan hareeri xasan bare horeyna u ahaa gudoomiyaha degmada balanbale mudana gudoomiye kusoo dhawow gada times mudane waxaad nooga warantaa xaggee wax marayaan dhismihii maamulka galgaduud sare xaggeebuu marayaan
meel wanaagsan buu marayaa waxaa bulshada ku heshiisay deegaanka galgudu sare steen la yidhaahdo inay samaystaan maamul u madax banaan ayaga haday ku heshiiyeen waxay sameeyeen wadafashi badan oo isugu yaadeen degmooyinka balanballe cawduwa bad bankiille iyo meelo kale jugay fara badan sidaas daraaddeed bay ku heshiiyeenna waxay sameeyeen guddi maamul samayn iyo farsamo guddigii ugu sugayey waxaa soo baxday baarlamaan in liso waxaa lisay baarlamaan afartan iyo shan xubnooda baarlamaankii waalansiiyey waxaa guddoonka ah hadda ninkii ugu daaweynaa iyada oo labadan maalmood foodan ugu soo haysta u dhici doono doorashadii baarlamaanka guddoomiyihiisa iyo ku-xigeenadiisa halkaa ayay wax noo marayaan aad baan ugu guuleysanay
gudoomiye marka ka sokow inaa baarlamaan dhisteen maxaa idinku kalifay marka hore bal in baarlamankaas aad dhistaan ama maamulkan galgaduud sare aad u bixiseen inaad yeeshaan waxaan ognahay galgaduud inay ka jirto iyo mudug maamul galmudug waxaan ognahay in ahlu sunno ay ka talisa dhuusamareeb marka adinka waxaa idinku kalifay bal ugu horeyntii noo sharax
cadaadana ay ka taliso galmudug annaga laakiin galmudug maan sanadkii lasoo dhaafay ayaa laba kun iyo shan iyo tobankii bishii koowaad ayaa waxaan isugu nimid dhuusamareeb waxaan isugu nimid gobolada galgaduud iyo laba degmo kamid a yimid waxaa looga hadleeyey in maamul la samaysto arrintaa markaas ka bilaabatay annaga fikradan qabnay oo la tagnay waxay ahayd dib u heshiisiina la sameeyo waayo dhibaataa soo dhacday dadka waa soo laayay wax badan guud baa la kala haystaa magaalooyin baa la kala haystaa dib u heshiisiina la sameeyo arrintaas maanu qabnay arrinta saas ahayna waa laga boodey dowladda federaalka shirkii soo faragelisay waxayna u leexiyeen ayadoo dib u heshiisiin la sameyn cadaado cadaado lafteedaan looga daba tagnay waxaan soo jeedinay oo annaga ugaaskeeda beesha sida marmareexaysaye ugaas axmed bare cali uu fujilada hogaaminayuu soo jeediyey in la sameeyo dib heshiisiin in laga wada hadlo dhulka iyo magaalada kalaas markaa ka dhacay dadki markuu heshiiyana dhaqanka iyo dadka deegaanka degan siyaasadda looga dhexbaa way suuroob weyey arrintii waxaa maroojiyey oo hogaanka u qabtay dowladda federaalka hogaamiyaasheeda halkaa markay marayso ayaanu beelahaan iskaga baxnay markaan ka baxnayna waxaan go'aansanay anaa lagnay dhuusamareeb noqona inay haysato cadaade noqona haysato inaan anagu samaysano maamul aanu leenahay oo nabadgelyada ka shaqeeya nabadgelyada deriskana ka shaqeeya maamulkaasoon soomaaliya diidinayn oo dowladda federaalka aan diidinayn ayaanu go-aansanay asagiibaan ku dhex jirnaa laakiin gudoomiye baa lagu kaliftay
laakiin gudoomiye miyuusan u muuqan maamulkan dhismihiisa inuu yahay mid aad ku carqaladaynaysaan maamulka galmudug tan kale maamulkiina xaguu ka arrimin doonaa horta xagee buu ka arriminaya dastuurka waxaad ogtahay inay ku taallo laba gobol iyo wixii ka badan baa maamul goboleed samaysan kara marka xaguu ka arrimin doonaa ma degmooyin baad maamul u samaynaysaan
maamulka anagu galmudug carqaladka maaha galmudug horta waxay ahayd koonfurta galka ayaa galmudug ahayd anaadana annaga xeeb bay ahayd labada hadda wada joogaan annaga waxaan ahay degmooyin kale baan nahay maamulka anaguna wuxuu ka arginayaa annaga deegaanka degmooyin kale balanballe caabuduwa meesha la yidhaahdo gabad banjoole ayuu ka arginayaa wuxuuna rabaa dadka deriska ah meema galo waxaan rabnaa qolyaha halkaa degan jirada jooga ama xeelaa joogan inaan nabadkala dhulka laga kala hadlo magaalada dhuusamareed waa taqaanaa seerka laamiga la qaybiya in laamiga ka sokeeyaan leena gallisooda waa sidoo kale waxaan rabnaa inaan ka wada hadlo si nabada ku helo deegaankanigooda buu ka nagi marka deegaankanaga helana aanu ka tukanay wax ku garsan karan kale marka salaadeed marka xaguu ka arrimin doonaa maamulkiina Ee, yaa yaa- i- waxaa ula jeedaa yaa idinka taageeraya dhismaha maamulkan
sidoo kale maamulka rasuulka ogol cidii doonta inay dowladda federaalka ku xiraan doonto annaga sidaas yii maamulkanaga taageeraha soo hartay annaga ayaa maamulkanaga taageeradiisa annaga isku filanahay dal ballaaran baan haysanaa hadda magaalada cawlan waa xarun meelgaarano ah ayadoo xarunta suuraan xaruntanada runtaa sore tahay haddana cawlan baanu meelgaarno ah cawlan waxay ka weyn tahay waddamadii degmo oo dowladii soomaaliya ugeed oo ka dhacday dhinaca kale haddii isudar cawlan baa ka ballaaran kana shacbi badan degmooyin kale badan waa leedahay marka halkaas ku xilinayaa ayagaa dhaqaalo ka imaanayaa sidaa wey waase amniga guud oo marka deegaanada aad maamulka u samaynaysaan
aniga guud Ee, de- deegaanada aad maamulka u samaynaysaan goormo ayaad se madaxweynaha iyo hogaanka maamulkaas dooranaysaan
aniga guud anagu waxaan maamulka ku saabsanayna amniganaga inaan saxno oo dhibaatada joojino oo sababtiina u bixiyeen waxaa kamid ahay dadka anagii baa isku laayeen cadaadaha fiican iyo dhuusureed baa fiican labadaas qolaba qolaba dhuusureed bay raacday qolna caadee raacday laba nin oo ilmaadeena oo dan meel maamul kusheegtay kala raaceen taasaan ka soo celinayna dadka naga dadka noo dhaqan uma ahayn taa middaa wey sidaas weeye kaleetana hadee maxaa su-aasha kala weydiisay aad baad u mahadsan tahay guddoomiye waa kaaga mahadcelinayaa waraysiga